iyadoo hadda gebagabo marahayaan dhismaha wadooyinka magaalada kismaayo weliba magaaladaas luqowday kulalan ku hadalaya dardargelinta dhismaha wejiga lamaad ee laamiyada magaalada welina ku qayb galaya madaxa kudareerta dowladda federaalka soomaaliya iyo ha maamulka jubbaland iyo mas-uuliyiinta shirkada dhisaayta wadooyinka agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo minate jubbalandna maxamed mursal iyo weliba uso ku hadalay walyaabaha kulankan duusa dareer iyo isla goordeen oo kiyadan sidii la dardar geli lahaye dhismaha wejiga lamaad ee laamiyada kismaaya maanta halkaa waxaa ka dhacay shir muhiima oo looga hadlayay horumarinta barnaamijka horumarinta degmada kismaayo gaar ahaan wadooyinkii dhismaha uu ka socday muddadii labadii sano ee ugu dambeysay wadooyinkaas oo magaalada run ahaantii ugu fadhiyey horumarin horumar iyo iyo iyo iyo iyo iyo bilic labadaba shaqadii qabsoontay oo markan gabagaba maraysay backajkeedii hore ama ama qaybteedii koowaad run ahaantii shirka wuxuu ahaa mid ahmiyad gaara u leh waxyaabihii qabsoomay in la daraaseeyo caqabadihii dhacay iyo inta hartay sidii si fiican oo waktigeedii waafaqsan lagu dhammaystiri lahaa shirkan aadka muhiimka u ah waxaa kasoo qeyb galay oo run ahaantii sharaf iyo maamuus noo ahayd inuu noo yimaado agaasimihii guud wasaaradda howlaha guud iyo dabudhiskii gudooyinta dowladda federaalk soomaaliyeed agaasime mahdi oo run ahaantii safar ugu yimid in uu arko horumarka laga sameeyey jidadka degmada kismaayo goboleedka jubbaland mahdi sheekh cabdulaahi agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo minatee xukuumadda federaalka soomaaliya weliba uuse sheegay in dowladda federaalka soomaaliya door faylan ku aadan doonto dhismaha wadooyinka dalka iyo guud ahaan kaabyaalka dhaqaalaha dalka mashruuca ayaan sarabtu oo hadda loo bixiyey nagaad nagaad sababta loogu bixinay ay ahayd mashruuc saameyntiisu sii nagaanayso yani wuxuu dhisayaa infrastructurekii magaalada ayuu dhisayaa mashruucan sarabtu waxaa loogu talagalay ilaa lix magaalo inuu inuu inuu inuu dhisto oo ay ka mid tahay kismaayo garoowe baydhabo muqdisho iyo dhuusamareeb iyo maxaa lay beledweyne oo iyagana hadda kusoo biiray marka magaalooyinkaas oo dhan saameyn aada u qurux badan ayuu mashruucani ku leeyahay jidad aada u tiro badan ayu ayuu ka dhisayaa oo really maxaa la yidhahda ay tahay in in in magaalooyinkaasi ay ka muuqanayso quruxdaas kismaayo shalay markaan imid waxaan kormeer ku sameeyey laamiyadaas hadda wejiga koowaad ee mashruucan oo yeelan doona wejiga labaad iyo wejiga saddexaad wejiga afraad oo gaari doona ilaa iyo soddon iyo kow kilomitr laakiin hadda mashruucan wejigiisa koowaad iyo wejigiisa labaad ay uu dhisi doono ilaa iyo lix iyo toban kilomitr marka ku dhowaad sideed kilomitr ayaa wejiga koowaad uu hadda gebagaba yahay oo dhammaystirmaya ilaa iyo toddoba laami oo magaalada dhexdeeda ah ayaan shalay soo aragnay oo shaqo aada u qurux badan laga laga qabtay oo dabcan laami saaridii ay dhammaystirantay ay dhiman tahay dhammaystir shaqada iyo qurqurxinteedii iyo ay dhiman tahay